waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan laga dareemayaa hoosudhac ku yimid dhinaca qudaarta iyadona dhadhaqaaqa suuqyada qudaartu haatan lasoo warinayo in qiimaha qudaartu hoosu dhacday ganacsada qudaarta ee suuqyada magaalada beledweyne ayaa ka hadlay sababaha keenay xaaladan iyo sida ay u saameysay ganacsigoodaba ayaan dhawaada raqiisu ahaay labaatan shan senti saa gadan jirin hadda soddon senti soddon iyo laba senti algadaya maanta hor u socdaa waxaa loo rarayaa gobollada dhexe sida maxay tahay galmudug sida buntland hargeysa jigjiga intaasoo gobol wax ka qaadanaysa meeshaan oo maanta loo adeegaya meena suuqan qudaarta waxay uga imaadaa agagaarka inaan soon hiiraan hadda waxa noo yaala soon hiiraan leewaa buulo burte aa ugu dheer inta kasoo sokaysa leewaa haraaraha magaalada u badan tahay qudaarta hadda taalo fatahaadadii hadda labadan maal sano sanadkan hadda xoogaa bilawgiisi gubi iyo dayrtiib hadda nooma imaani waa roonna suuquna waa barwaaqo iyo bashbash aaduu u waxan yahay hadda suuqu qaalina maahan raqiisana maahan annaga waxaan iibinaa liinta qaraha bocorka yaanyada iyo qudaaraha kaloo yararka magaalada ragaysa macaalo hadda normal waa qaali raqiisna maahan qaalina maahan wax saro kaciyo hoos udhac intaba male faqiir iyo taajir suuqa maasha allah isku siya wax loo gataa fasahaadihii biyihii badan fasahaadahaasay u yaraadeen suuqu waa caadi waa normal cambaha qaraha bocorka batiiqa yaanyada wax kasta hadda normal waa maasha allah waa qudaarta inteeda badan marka waxay ka soo godaa gobolka sida yaanyada iyo maxaan ku rahdaa bocorka iyo qudaarta cagaarka ah iyo kulli qajaarkii iyo wixii oo dhan waxay ka soo go'aan gobolka ayay ka yimaadaan marka hadda raqiis weeyaan maantay waa raqiis marka laga reebo mooska mooska asugu waa qaali moosku saddex sannadood wax isbedela ma laha asagu waa qaali mooska waa daymaha ugu badan ayuu joogaa maantay ayuu ka joogaa waa afartan doolar ilaa soddon iyo shan ayuu ka marayaa qudaarta isbeddelka horta gobol gobolkan waa gobolka ugu badan ee qudaarta laga qaato gobollada ay ka qaataan waa gobollada bari oo dhan marka waxaa weeye galgaduud iyo mudug iyo togdheer iyo maxaan ku idhahdaa sool iyo sanaag meeshaanay ka qaataan qudaarta intay uga tagtaa marka waxa weeye qudaarta cagaaran marka gobolka soo gada yaanyadoo kale maanta yaanyadu waa saddex waa shan doolar baa ugu badan afar doolar iyo bar afar doolar baa saaka lagu bixinaya gaduudka cagaarkana waa shan doolar weeyaan raqiis waxay ka timid qiimo aad u tiro badan bay ka timid waa raqiis way jaban tahay qudaartii kale oo sida maxaan qajaarka iyo asagoo lindharaanka ayagana waa tubitaano aad bay u yaallaan way soo go'een sanadkan waa badan tahay insha allah aad ugu badan tahay sudhaca waxaa keenay waxaa weeye biyobaxa ma laha fasaahaddii sanadkan way istaagtay beledweyne oo xaruna gobolka hiiraan ayaa caan ku ah wax soo saarka qudaarta iyadoona gobollo kala duwan loo suuqiyo qudaarta ka soo baxda gobolka hiiraan